magaalada waxaa ka jira cudur ay sababtay abaartu ma garatay cudurkaas wuxuu leeyahay qandho wuxuu leeyahay shuban wuxuu leeyahay qufac qofku qofku hiraagaya sidii maanta halkii sama ku dhaco kale ayuu hiraagaya ma garatay dhowr qofna way dhinteen haddeer dad badan baa jifa magaalada imi iyo labadaba ma garatay meesha hadda aad igala hadliso marka waa xaggee god aalo walaalayahay god aalo oo xaggee hoos tagtaa walaal tala aad hoos tagtaa waxaa udhacaysaa garow iyo tale laakiin garow tala hoos xudur waxaa udhacaysaa iyo iyo tale marka tale hoos tagtaa ma garatay waa yahay marka dadka dhintay tiradooda waa imsa walaale waxaa dhintay oday weyn oo waayeela kow waxaa dhintay gabadh halka lagala cararay oo iyana iyada xanuunsanaysa laasaxanood iyada ku dhinto gabadh uurna ayay ahayd ma garatay haye haddeer waxaa soo xabaalay wiil yar oo gabana isna dadkaasi maxay u dhinteen sheekh cabdullaahi o walaalow dadkaas waxaa u dhinteen cudurro sa- ay sabab abaartu sababtay cuduradaasi maxaa ka mid ah waxaan ka sheegi karaa qufa waxaan ka sheegi karaa qandho waxaan ka sheegi karaa uqaa waxaan ka sheegi karaa shuban waxyaabaha halkaas isugu jira nafaqa daro n xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanka ayaa sheegtay in cuduradaasi ay sababeen god aalo iyo meelaha kale ama degmooyinka u dhow wax xarumo caafimaad oo ka shaqeeya ma jiraan miya walaalow halkan bay ku taalla xarun caafimaad laakiin dawooyinka waa dhammaaday dawooyin baa jirin ma garatay haye tan baa lawada keena wixii meelahaas oo dhan ku xanuunsada tan baa la keena ma garatay wixii eh, deegaanada ku xanuunsadaa god aalaa la keenaa miya haa ma jiraan dad kaloo n xanuunsan oo abaartu ay saamaysay walaalow tiriya xisaab male miyiga haddii loo kaco haddii magaalada loo kaco tiriya xisaab male dadku aad buu xanuunsan yaryar iyo waaweyn aad buu xanuunsanaya dad jiifa hadda ma jiraan oo xanuunsanaya xaaladda meesha wax loogu qaban waayo walaalow way jiraan oo aad bay u badan yihiin way jiraan marka waxa kaloo dhiba oo jira biyihii macaana ayaa la waayey saddex sanood rood ma herin marka biyihii baa adkaadaysay macaan ka dhammaadeen ayaa biyihii adkaadeen ma garatay Eh, waa yahay Eh, dadka ha- eh, dadka marka meesha ku horay iyagu maxay cabaan ee biyaha adag bay cabaan biyaha awal marka hore aan nadiif ahayn kuwa unba dee u ah mahuraan waa ma garatay Eh, raashin iyo waxay cunaan ma helaan walaal haddii qofku xanuunsado dee wax nafaqa heli maayo een, waxa kalena curiba maayo dee ba- bariis qaraxa oo biyo adag lagu kariyey dee waad garanaysaa ida kuma dhoolaan karto ma garatay dhinaca xoolahana ka waran meeshii eh, mar haddii dadku dhimasho bilaabeen xoolihiina waa sidee walaal xoolo iyo hadal male xoolo iyo hadal male hadday geel tahay iyo hadday loo tahay iyo hadday ari tahay midnaba hadal male ma garatay Eh, wax gurmada oo inii yimid hadday ahaan lahayd wasaaradaha caafimaadka iyo tan xanaanada xoolaha puntland ma jiraan walaalow maya wax noo yimi ma hayno haddaan rabna inay noo yimaadaan oo dawooyin la keeno oo dhaktare la keeno oo wax nafaqale la keeno biyo maxaana waxaa noogu sokaysa meel boqol iyo konton kilomitir noo jirta ma garatay Eh, gurmadka gargaarka ee culimmadu ay madaxda ka yihiin iyaga wax soo gaaray deegaanka ma jiraan oo biyo dhaamin iyo wax kale u sameeyey walaalow marar hore mooy haddeer ma hayno marar hore mooyaane haddeer ma hayno walaalow waxaan soo jeedinayaa in lala soo gaaro deegaanka guud ahaan gurmud caafimaad hadduu yahay hadday biyo macaan tahay hadday dhaktara tahay